haddana aynu eegno taswiirta labaad maalin maalmaha ka mid ah ilaah ayaa la hadlayay muuse oo ku yidhi waxa aad doorataa laba iyo toban nin oo aad ka doorataa qabiil kasta oo u dir si ay u arkaan dhulka kancaaniyiinta si uu markaasi u ogaado muuse sida uu dhulka u fiican yahay iyo cidda ku nool iyo sida ay u xoog badan yihiin oo waxa uu muuse ku yidhi waxa aad inoo keentaan midhaha halkaasi ka baxa nimankii waa ay tageen afartan maalmood kadibna waa ay soo laabteen laba nin oo iyaga ah jooshuwe iyo kilaab ayaa iyagu waxa ay keeneen warar wanaagsan waxa ay la imaadeen laamo canab ah oo ay qaadi waayeen ilaa laba nin ay qaadaan waxa ay yidhaahdeen dhulku waa dhul doog ah oo waxa ka baxa canab wanaagsan laakiin tobankii nin oo kale waxa ay keeneen warar xunxun waxa ay yidhahdeen waxa uu jooshuwe sheegayo waa run laakiin dadka halkaasi degan waa dad xoog badan oo waxa ay qabaan ciidamo iyo rag xoog leh miyaad garanaysaan in halkaasi magaalada ah ay tahay mid xoog badan oo derbi adag baa ku wareegsan tani waxa ay ka dhigtay dadkii markaasi reer banu israa'iil in ay cabsadaan markaasi kilib ayaa wuxuu yidhi ilaah ayaa nala jira ma aha waxaasi wax aan ka cabsanayno laakiin nimankii kale sidaasi uma aanay fikireen tanina ilaah ayay ka xanaajisay oo wuxuu arkay in aanay aaminsaneen markaasi ilaahay waxa uu ku yidhi kuwiinna halkaa joogow oonan i aaminsanaenow waa idinka xaaraan in aad aragtaan dhulkaasi kancaan markaasi dadkii reer banu israa'iil afartan sano ayay iska warwareegsanayeen dhulkaasi lamadegaanka ah oo waalidiintii waa ay dhinteen carruurtii keliya ayaa noqday kuwa badbaada ee arka dhulkii loo ballanqaaday ee kancaan miyaad ogsoontahay haddii ay markaasi si cad oo toosan u aadi lahaayeen dalka kancaan waxa ay ku qaadan lahayd wiigag amaba isbuucyo yar laakiinse waxa ay ku qaadatay afartan sannadood miyaad garanaysaa sababta waxay u dhacday taasi walaaltaasi ilaahay waxa uu u sameeyey waa ay aamini waayeen ilaah oo waxa uu afartan sano ku xukumay in ay iska dhex warwareegaan dhulka lamadegaanka ah ilaahay ma aqbalo kuwa aan adeecsanayn isaga